bismi illaahi alxamdulilah wasalaatu wasalaamu calaa rasuulillah sala allahu aleyh wasalam adeero waxaan ka leeyahay meeshaas anigu waa joogay meeshaas doorasho halaala ka dhacday dadka soomaaliyeedna himada lagala jegayo galmudug doorasho halaala ka dhacday dadka joogaana asagaas yaqaan oo magaranaysaa qofkii waxu galahayay iyo qofkii aan waxu galan yaqaan marka hadday beesha caalamka tahay iyo hadday ummadaha kaleeto oo soomaaliyeed ay yihiinba waxaan leedahay neefsi waxa ka sheeg mudan baa wax laga sheegaa meel wax ka sheeg mudnayn in wax laga sheegahay ma fiicna qof fiican oo ummaddu soo dooratay ayaa aqalka sare loo xulay dawladaha soomaalida arrimaheeda ku hawloon aniga waxay la tahay aniga waxay la tahay dadka inay abaal mariyaan oo madaxa galmudug ammaanaan oo galmudugooda iyo maamulkeeda ammaanaan oo waxay soo doorteen adeecaan oo ammaanaan inay waa baaritaan u malaynayaa marka meeshii wax ka sheeg mudan baa wax laga sheegaye dad wanaagsan oo fiican oo akhyaar oo madax oo laisleeyahay dadkan waddanka ku nool dadkii ugu madaxsanaa weeye ayaa nasiib u yeeshay in ilaahay baadaa laga waayo in aqalka sare loo doorto marka intaas waxaan leeyahay ka hambaliyayeen faragelin kaleetay cidna ku samay anigu saasaan dhahilaha ma garan waa gartay nabaddan axmed diiriya cali maxaad is leedahay beesha caalamku waa ka dambaysaa ama cidda ka dambaysaad is leedahay arrintan way kusoo riixaysaa inay sidaa yidhahdaan hadda oo dad dadkoodii soo doorteen ay far muuqaan ya yaad is leedaha waa ka dambeyn kartaa arrinkan
wallahi haddaa ma aqaano ma aqaano anagu anugu garan maayo inaan dambaabana ma rabo oo waxaan ahay nin islaamaan ahay laakiin waxaan leedahay maanta wax nabad doonaya oo nabad iyo maslaxad iyo wanaagu socda mooye dad maanta cumaan iyo dagaal iyo dhib iyo haddii shido laga malaynaya dadkaasi maay ahayn dad waayaaraga oo magaranaysaa labaatan iyo shantii sano oo dawladdii hore milatariga ahayd meesha ka baxday intii ka dambeysa dalka joogay bay ahaayeen sideedabana aniga hadda waa maqlahayo warka la sheegahayo oo laleeyahay cabdiqaab duudi iyo waxbaa la sheegahayay ayaa wax laga sheegay labaatan sanana ma arag ninkaas isagoo xabad riyahaya iyo isagoo xumaan islaamka iyo dadka soomaaliyeed dhexdeeda ka talinhaya ma arag nabad iyo maslaxad iyo wanaag iyo ayuu ka talinhaya anugu intaa arkayay sideedabana soomaalida waxay tidhaahdaa ninkii dagaal ku roon oo dagaal gala ayaa hadduu soo jeesta nabadda wax ka gala wuxuu dhama dadnimay rabaan dad ahaan bay rabaan dad ahaantiina dadkii loo xula dadkaasuu ahaa marka waxaa odhan lahaa anigu dadkaas yaan ma garanaysaa dishanadanaxa laguma tuuro dadkaas wax allaale iyo wuxuu horumar galmudug doonayaa ha ka hambaliyeeyeen hana ku ammaaneen laakiin yay wax ka sheegin yay odhan haddii ilaahay baan laga waayin iyagu faragelin horumarka dad diiday yay u ekaan horumarka galmudug dad hortaagay yay u ekaan sidaasaanu ku talinaya ma garat wa garta adaa umahadsantaha nabaddan axmed diiri cali
marka madi waxay waxay sii weydiiyey
wa gartay nabaddoon axmed diiri cali dhanka kale marka la fiiriyo dadku waa isdoorteen sida aad sida aad sheegayso waxaa sidoo kale jira xubno kala duwan oo lasoo lasoo gudbiyey oo laleeyahay xagga puntlandna waa ka socdaan marka fariintaada ugu dambaysa ee aada ummadda reer galmudug iyo ummadda soomaaliyeed aada u dirayso colaadna mudug waa ka socotay baryahan haye maxay tahay
waxaan leeyahay horta colaadda mudug iyo waxaa ka dhacay arlada waxaan isleeyahay dadkii hortegi lahaa oo nabadda uga hortegi lahaa oo isfahan dhali lahaa abuuri lahaa inay yihiin dadkaas la doortay oo la hadday galmu hadday yihiin galmudug iyo hadday yihiin puntland sidaasaan isleeyahay puntlandna waa maqlahayay dadka murasaxa ah oo weliba laba dooree lasoo gudbiyey waa maqlahayay dad waayo arag ah oo waxgarad ah oo kuwa galmudug laga doorto oo kaleeto ah ayaa dadkaasi ahaa anigu waa aqaanaa magacyadii lasoo gudbinayay waxaan isleedahay wixii soomaalida isu keeni lahaa oo wax ka bedeli lahaa wixii ma garanaysaa waayaha kan lagu dhaqmaayay inay ahaayeen ninkii ku roona magaalo ku roon baa la yidhi ninka miyiga ku roon iyo haddii magaalo tagana ku roon dadkaasi waxa weeye dad waaye araga oo soo maray wax badan soo ma soo arkay weeye haddana maantay nin waliba wuxuu ku hawloon yahay nabad iyo nolol iyo raaxo siduu ugu noolaan lahaa wuxuu cumrigiisa haddii in lasoo gaarsiiye ka dambeeya hadda dadkaas qaabka aan ka malaynaya anigu saas weeye marka waxaa odhan lahaa beesha caalamku wacyigelin ha siiyeen ha yidhaahdeen war waddanka isbeddel ku sameeya wadanka niman waayo aragaha tihiin dad waxaa tihiin waayeel ah dad wax badan soo arkay baa tihiin war ummadda soomaaliyeed ku sameeya isbeddel ku sameeya khilaaf iyo dagaal iyo xumaan iyo kala fogaan dadkii dalka ka saari lahaa noqda inay sidaas tale ugu soo jeesaan mooye waxaa odhan lahaa kala dagaal oga weeye iyo kani kuma jiro iyo waxaasiyay odhan dadku waxaa la martida doorkeeda ma reebato dadku xulkiisa asagaa yaqaan xulkiisa dadku asagaa yaqaan waxaad ku garanaysaa anigu hadda galmudug waxaan joogay doorashadii markii l halkaan laga lasu keenay galmudug oo la bilaabayo maamulkeeda waa ogaa ayaga oo aan dadkood warsan oo arlada dagaal iyo dhib ka jiro nimanka maanta la doortay oo halkaa la doortay oo cabdiqaadiid ka mid yahay dadkii nabadda ka dhaliyay ahaayeen nabadda dadkii ka dhaliyey ayuu u horreeyey isagaa magaranaysaa beridaas murashaxa ahaa murashaxnimadiisii ayuu wuxuu ku suuro geliyey in magaranaysaa dalkaani uu nabad iyo wanaag laysku fahmo waa la ogaa beesha caalamka wax kama joogin ciidamaha sheega ha yimaadeen dalka ha yimaadeen ammaanka hasadea dhihi jira hal qof kama joogin markii maamulka la doortay halkaan laga abuurahayay galmudug la yidhaahdo oo cabdikariim xuseen lagu doortay ciidaha sheega ma joogin hadda tan midkaan shala la doortay ciidan sheega ma joogin wax jooga lama arko dadka joogaa ammaankeeda sugtay habadi kama dhicin waa la isfahmay nabad iyo wanaag baa gacmaha la isku haystay marka intaas wixii sababna u ahaa ninkii u ahaa oo ummaddaana inay maamulkaan samaysato asagu ka shaqeeyey oo ilaahay ku ilhaamiyey oo nabadda taalla la og yahay beesha caalamka iyo ummadda soomaaliyeed bay og tahay nabadda taalla ay og tahay oo wax dawlada oo yacniga dadka soomaaliyeed ka koreeya dawladaha dariska ay waxba ka joogin oo hadda aan looga baahnayn in hadaa laysula ay yimaadaan oo baarlamaanka hadda la sugahayo oo magaranaysaa la dooranahayo waxa looga baahan yahay in arag ciida hesheeye iyo dowcadaanaha iska adduunaa la arag oo adiga fikirkooda iyo taladooda raba inay magaradaysaa ku meel maraan oo nabad iyo xasilooda ay ku socoto dadkaas in loo hambaliyo wuu mudan yahay sababada dadka wuxuu galaa iyadaa taqaan waxaan leeyahay beesha caalamka iyo hadal ka tegin iyma wanaag waa dab u socda inay ka hambaliyeeyaan maaha iyo niyada ka dilin ilaahayba haddaan laga wada horumarka dad taagan isku eka hortaagan u ekaan dadka soomaaliyeed ee galmudug jooga waxaan leeyahay beesha caalamka oo uhamaliyeyso oo u hamaliyeyso madaxdeeda ha amaal mariyeen ha ammaaneen waxay ku tari karaan ha ku tareen laakiin iyan waxba ka sheegin yaan la isku diidin mirta iyo wanaagga iyo sharafta la sameeyey yaan ma garanaysaa dadka aan mudnayn wax ka sheegaya wax laga sheegin adeer saasaan ku talanayna anagu dad wax cod baaranayo meesha dad joogaan nahay nimaan waxba nimaan wadanka joogno waxba kama oga adeer ogoor maanay wuxuu ka ogyaha lama arko